tababarkun oo socday tababarkun oo dareeri muddo hal maalin ee wayba ha qaban qaabiday wasaaradda tamarta iyo biyo koonfur galbeed soomaaliya oo kaaladaasa wosh kalastarka soomaaliya wayna ku qayb galay dhammaan hay-ado ka shaqeeyo arrimo biyo fayadhowrka iyo aanasaytiyo ku howlgalow deegaanada koonfur galbeeda muddada halka maalin ee tababarka dareeri wayba diiradda laga saaray tayeynta biyo iyo sidii bulshada danteer landeersii lahay biyo nadiif e agaasimaha waxda tamarta ee wasaaradda tamarta iyo biyo koonfur galbeed soomaaliya waana ee kusimiga agaasimaha liibaan khaliif iyo kuwerbi walyaabogii inka muhiimsanaay ee tababarka waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ah horta bulshadan adeega iyo gurmadka loo samaynayo waxa loo samaynayo marka ay rabaan inaynu aan ogaano sidii loogu talagala ina u gaareen bulshadii anu waxaan ugu talagalanay haddaysan u gaarin sidii loogu talagalay sidee loo ogaanayaa bulshadii cabasho hadday qabto see ay kusoo gudbinayaan see looga jawaabayaa manaha isla xisaabtanka iyo bulshadu runtii in wix loogu talagalay in la gaarsiiyo lagu ogaan lahaa runtii tababarkan tababar aada u muhiima wax badanna ay kusoo kordhin doona bahda ee kasoo qaybgalaysa oo isugu jira dhammaan batinarska wasaaradda kala shaqeeya washka ee dhinaca biyaha nadaafadda iyo feedhowrka iyo wasaaradaha dowladda ee wasaaradda shaqa wadaagta laah sida wasaaradaha waxbarashada caafimaadka gargaarka xanaanada xoolaha runtiina aan uga mahad celinayna sida wanaagsan ay nooga ajiibeen kasoo qaybgalka tababarka kan halka maalina runtii tababarku tababar aad u qiimo badan waxaan rajaynaynaa in sidaas casharada ay noogu soo gudbinayeen walaalaheenan ka socda unisef in loo qaadan doono oo loo qaato oo loo dhaqangeliyo